أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay guddoomiyihii ridada ugu magacawnaa degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allaah duulaan uu kaga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheera buraale ee wilaayada shabeellada dhexe urur gaaleedka midooda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyad ah gaadhsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira degmooyinka moqokori iyo maxaas ee bariga hiiraan maliishaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa la wareegay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kadib dagaal halkaasi ku dhex maray kooxda ridada iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bakool wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabaha dhacay kadib howlgal laga sameeyey suuqyada degmooyinka wilaayadaasi ardayda madarasada khaliil al xusari ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qarax ah ay la beegsadeen saldhig maliishaadka ridada ay ku leeyihiin suuqa siigaale magaalada baydhabo waxaana jira khasaare cadowga ku gaaray qaraxasi guddoomiyihii ridada ugu magacawnaa degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allah duulaan uga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo haya mursal ciise waanyeel oo murtadiinta ugu magacuwnaa guddoomiyaha degmada maxaas ee dhowaan ay xoreeyeen ciidamada mujaahidiinta labiiy toban sano kadibna ka qatumiyeen raayada tawxiidka ayaa isagoo weli si bixinaya walaac ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta ee ka socda gobolkaasi murtadkan ayaa qiray in looga awad roonaaday dagaaladii xaqa iyo baadalka ku dhex maray degmada maxaasa kaas oo ugu dambayn ay natiijadiisu noqotay in allah fadligiis murtadiinta laga saaro degmada wuxuu eedda wixii dhacay dusha ka saaray kooxda ridada uu sheegay inay dayacday sirdoonkodu aadu u gaataa xog lama siinin awoodda cad mahliga leh shabaab ay dhan yihiin lama siinin kama warheli karaan waayo cirkana waa laydiga caawinaa laleeyahay bocekaa laisiinaa nasabkana waa lagu siinaa intana maanan xidin waxaa kaloo jira dad subaxdii dagaalkay galaan ayaa shabaabku uu degmada la wareegay balgaduudna waa laga imaan karaa gobolka hiiraan waa laga imaan karaa muqdishona waa laga imaan karaa hadday cirka tahay intaas abur miradadayna soo gaarno intaas dagaal ku jiray waxay ku dagaalamaana hadday yihiin aaka aaka lala haysto hadday dashikiyihiin dashike lala haysto hadday yihiin arbigina lala haysto dambay ku qorsadeen degmada ay ku baabi'iyeen dadkii dagaalamayay iyo dadkii gurmadka qaybo kama duwanahay toban saac oo joogtaana dad dagaal ku jirano gurmad una u imaan deegaan ku dhowna uma imaan degmo ku dhowna uma imaan gobolna una uga imaan dowlad cid ka keentana una uga imaan laysma weydiiyo sidan qaba aniga awow ku qorsa isagoo sii hadlayay ayuu murtad ciise waayeel guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada maxaas qayladhaan afka furtay wuxuu xusay in qabashada mujaahidiinta ee degmada maxaas iyo kadib ay xaalad cabsi ah soo food saartay murtadiinta ku sugan degmooyinka matabaan guraceel beledweyne iyo buulo burde oo ka kala tirsan hiiraan iyo galgaduuda waay ku fadhiyeen hadda la ogaanaa rabtay taageen lagala gurmay lagu garabsiin lan la difaacin eriyada waxay hadda waysa lacag haysaa degmada aadii waa la qabsaday degmada muqulkeedii aadii maamunkii dagaalkii lagu qabsaday muqulyaa la qabsaday maxaasaa la qabsaday hadda maxaa waa ku yaqaba talaanin guri ahaan iyo belgu yiri guriyuurta qeybihi hadda ka haystaan maaha qeybaha kale ku darsanaa ilaa iyo nimankaa shabeellada hoose caafimaadda in isu dhawaha waa dareemi karta dad badan oo muraal jabay oo walaacsan oo duruufta ka hor keenaysa inay jika ay aadaan ay waayaan waxay tani qayb ka tahay walaac ay qabaan madaxda murtadiinta ah iyo gaalada caalamka kuwaasoo sheegaya in mujaahidiinta cagta marinayaan saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta ee degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kalena ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid marwaan kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheera buraale ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan
kataa'iba alikhbaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinayay aflaamta jihaadiga ah ee farxadda gelinaya muslimiinta dhanka kalena murugada iyo xanuunka ku beeraya cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا saacadihii lasoo dhaafay kanaalka kataiba alikhbaariya waxa uu baahiyey filim kooban oo laga soo saaray ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya gacankuhaynta deegaanka ceeldheere buraale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe filimkan oo soconaya wax ka badan saddex daqiiqo ayaa ku bilaabanaya ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka iyagooo saf dheer ku socdo waxaana sidoo kale la arkayaa bilicda magaalada iyo guryaha oo muuqanayo لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagaya bartamaha deegaanka waxaa sidoo kale la arkayaa bulshada deegaanka oo ka soo muuqanaya bartamaha filimka iyaga oo soo dhoweynaya ciidamada mujaahidiinta ee gudaha u galay deegaanka والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريعة في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta ayaa filimka ka soo muuqanayo isagoo la hadlaya bulshadii isugu timid deegaanka ay mujaahidiinta gudaha u galeen
kitaabkan qofkii la dagaalama shad buluuga ilaahay subxana wa taala kitaabkiisa cidda qaadatana ilaalima akhri gelinayso ilaahay subxana wa taala kitaabkan dadna kor ugu qaadaan dadna hoose ku dhigaa maanta waxaa laga rabaa inaan naqana marka kitaabka dadka kor u qaaday asuma waa kor u qaaday haddii ilaahay subxana wa taala warkiisa dibnana ilahay uu naga bedel qaadanaya يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ilahi wuxuu le subxana wa tacaala diinko dhan in laga ridoobo laga tago ilahay dad wala imaana dadkaas sifaynayin sifooyinkooda waxaa ka mid ah yuxibuhum wa yuxibuuna ilaahay ay jecel yihiin ayana ilah waa jecel yihin adilatin cala muuminiinta way jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriina gaaladana way ku adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili illahi jidka ilahay ku halgamaan walaa yakaafuuna loomata laayim cid dagaalan dagaalkan kan baqan cid canaanatay argagixiso waaye khawaarij waaye mara ku dheg waaye inta ka dhaca cidi u istaaga ma jirto walaa yakhaafuun loomata laayim daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa kaasina waa dheeraad iyo fadli ilaahi subxana wa tacala uu leeyahay cidduu doona warsiiya wallahu waasin caliim ilaahi subxana wa taala mid waasica oo cilmi badan waaye
filimkan uu baahiyey kanaalka kataa'ib alikhbaariya ayaa ku dabafeylaya aflaamta jihaadiga ah ee muujinaya jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaankii shareecala dirarka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga mahadsanid abuuxasaan urur gaaleedka midooda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya walaalkeen abuushiiba ayaa warbixinta warkaa inoo haya war saxaafadeed ka soo baxay waxaa loogu yeero ururka midowda gaalada afrika ayaa lagu sheegay in ergey cusub loo soo magacaabay ciidamada soo duuliyaasha afrikaanta ee ku sugan dalka soomaaliya xilliga howlgalka kufaarta afrikaanta ee uu soo muujahayo xaalad hubanti la-aan ah murtad ka soo jeeda waddanka senegaal ee galbeedka qaaradda afrika islamarkaana ka soo qayb qaatay duulaamo saliibi ah oo lagu qaaday qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka ayaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo kumanaanka ciidamada nasaarada ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya alxaaji ibraahim dihiin boole oo horey u soo noqday madaxa qaramadii midoobay ee waddamada suuriya maali iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa soo gaaray xerada xalan ee magaalada muqdisho wuxuuna bedelay maxamed amiin al swayf oo u dhashay dalka komoros ninkan dabadhilifka ah ayaa kaalin weyn ku lahaa duulaanka ay dowladaha shisheeye ku qaadeen dalka maali isagoona dowladaha siliibiinta reer galbeedka ugu baaqi jiray inay xoojiyaan dagaalka islaamla dirirka ah ee waddankaasi lagu qaaday xilliga oo uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ergeyga cusub ee gaalada midowda afrika u soo magacaabeen soomaaliya ayaa la soo shaqeeyey waxaa loogu yeero qaramada midoobay isagoo mar soo noqday wakiilka u n k ee afrikada dhexe ninkii isaga ka horreeyey ayaa shaqada ka tegey isagoo aan wax guul ah ka soo hoyin muhiimaddii loo xilsaaray al-suweyf ayaa sannadihii uu xilka hayay waxay ciidamada kufaarta afrikaanta la kulmeen khasaar aada u xooggan waxaana dhacay weeraradii cagmarinta ahaa ee buulomareer iyo ceelbaraf weeraradaas oo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka soo jeeda dalalka yuganda iyo burundi imaanshaha murtad alxaaji ibraahim diyiine boole ee soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli hubanti la-aan dhaqaale ay ku dul hoganayso soo duuliyaasha afrikaanta ah islamarkaana weli aan qarash loo helin howlgalka cusub ee loogu magacdaray
mahadsanid abuushayba bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyad ah gaadhsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira degmooyinka moqokori iyo maxaas ee bariga wilaayada hiiraan warbixinta warkaa waxaa inuu eegayaa walaalkeen cabdiqani maxamed munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay bulshada ku kala dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga deegaanka ceelwarre iyo tuulooyinka hoostaga iyo sidoo kale deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi waxay in ka badan saddex boqol oo neef oo ari ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee degmooyinka muqokori iyo maxaas ugu horeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan oo ay bulshada ansaarta ee hadiyadaasi la baxday usoo wakiisheen in xoolahaasi ay ku wareejiyaan wilaayada hiiraan si iyadana ay usii gaarsiiso halkii loogu talagalay waxaan halkan maanta u joognaa inaan ku wareejinno wilaayada islaamiga hiiraan ari fara badan oo gaaraya saddex boqol iyo ziyaado ee ay soo diyaariyeen degmooyinka degmada boqa qable iyo degmada jalalaqsi iyo deegaanka ceelwarro degmooyinkii kaloo wilaayada islaamiga hiiraanna ay dhiman yihiin saddexdaas deegaanunu sheegnay labada degmo jalalaqsi iyo boqa qable iyo ceelwarre waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo waa ugu mahad celinaynaa xashdiga ay sameeyeen dadka muslimiinta xoolahaas ay la baxeen oo ilaahay jidkiisa ay kula baxeen sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee xoolahan sadaqaystay oo ku bixinaya ilaahay kitaabkiisa in lagu difaaco jihaad fii sabiilillahi ku bixinaya waxaan leenahay adlacaafu mudlacaaf allah idinka dhigo sheekh guuleed arigan haddaan nahay nuqobadii wilaayada islaamiga hiiraan nagala wareeg goobihii aan loogu taragalayo mujaahidiinta ay joogeen rabaadka ugu jiraan naga gaarsiiye ilaah hadna waafajiyey inaan maanta ka soo qayb galno dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee deggan wilaayada hiiraan dhaqaale ay siinayaan mujaahidiinta bariga afrika ee la hardamaya gaalada silibiyiinta ah ee saa'ilka ah ee dalkeenna soo weeraray waxaan leennahay insha allahu tacaalaa xoolahan runtii waa xoolo aad u fara badan insha allahu tacaalaa waxayna ka yimideen walaayada jalalaqsi ceelwarre ilaa buqa qable insha allahu tacaalaa sida walaalkay horey u sheegay meelaha kale ee gobolka hiiraan way gaari doonaan insha allahu tacaala dadkuna maanta waxaad mooddaa in ay fahmeen aad u fahmeen jihaadka ay ku jiraan wiilashooda mujaahidiinta ah ee maanta ka dagaalamaya bariga afrika doonayana inay shareecada islaamka ku tadbiiqiyaan ummadda islaamka insha allahu tacaala insha allahu tacaala sida walaalkay horey u sheegay xoolahan faraha badan oo insha allah kuwo ka sii badanna aan rajaynayno waxaan ku wareejinaynaa waaliga walaayada islaamiga hiiraan isaguna insha allahu tacaala wuxuu gaarsiin doonaa raggii loogu talagalay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa la wareegay xoolahaasi hadiyadda ah isagoona ballanqaaday inuu gaarsiinayo ciidamada mujaahidiinta ah ee loogu talagalay xoolahaasi xafladdan qiimaha badan ee ay ku wareejinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ee xoolahaas infaaqa ah oo ay ugu talagaleen ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa jidkiisa in ay ku dhiibaan xoolaha marka saaka aan la joogno oo ariga ah waa xoolo ay dhiibeen muxaafadaadka dadka ikhyaartay ku kala nool oo gabar iyo wiilba leh ama tuule ha noqoto ama degmada dhexdeeda ha noqoto afraadda kala duwan ee ku nool deegaanada kale ah degmada buqa qable iyo muxaafadada jalalaqsi iyo walaalaha deegaanka reer celwarre waa arigaas saddexda boqol ah waxay ugu talagaleen walaalahood suquurta jooga in ay gaarsiiyaan waana ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay maalkiina ilaahay ha barakeeyo owlaaddiinna allah ha barakeeyo si gaara muxaafadaadka xoolahaas ay ka imaadeen maamul ahaan oo wulaaddooda ay hor socdeen maamul ahaan shacab ahaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idan barakeeya kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maalmaha ku xiga ayaguna ay dhiibi doonaan dadka jifijifay u dhiibayaan qof qof bay u dhiibayaan kuwo qarsoonoo fara badan baa jira oo la dhiibo oo ay dadku gaarsiiyaan furimaha iyo huquurta xala waxaan raraynay deeqdii ay dhiibeen gabdhaha ku nool labada degmo ceel cali iyo walaalaheen gabdhaha ku nool degmada buuqa qable busutii iyo dheeftii qalalnayd oo ay ugu talagaleen walaalahood bay ahayd xala wixii la rarayey ragga huquurtana la gaarsiinaya oon hadda goobta oolin waxaan leenahay gabdhaheennana waa aad barakaysan tihiin wax badan baan idiin ducaynay ilaahay subxaanahu watacaala waxa aad rabtaan oo idiin wanaagsan oo ilaahay uu idinla jecel yahay idan waafajiyo goobtii loogu talagalay iyo halkii ay lahayd iyo raggii lahaa oo ah raggaas furimaha hore kula xisaabtamaya cadowga allah subxaanahu watacaala inaan gaarsiino sidii ay walaalaha u dhiibeen idinkan aad ugu wakiilka ahaydeen aad iigu wareejiseen baan idinkaga wareegay ilaahay idinkii goobteedii iyo meesheediina waa gaarsiin doonaa bulshada wilaayada hiiraan qaybahooda kala duwan rag iyo dumar ayaa geesyada towxiidka la garab taagan hadaayaadka isugu jira xoolaha nool iyo cuntooyinka kale ee fudfudud kuwaas oo si maalinla ah u gaaraya furmaha dagaalka ah ee lagula
mahadsanid cabdiqani maleeshiyaadka kooxda hirdada soomaaliya ayaa la wareegay degmada beled xaawe ee gobolka gedo kadib halkaas dagaal ku dhex maray kooxda hirdada iyo maamulka gaalraaca ah ee jubbaland faahfaahinta warka waxaa mar kale inoo eegayaa walaalkeen marwaan maxamed wararka naga soo gaaraya magaalada balaxaawo ayaa tibaaxayin shalay gelikii dambe ay magaaladaasi dagaal kula wareegeen maleeshiyaadka riddada uu watay murtad cabdishiijanan la wareegitaanka maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa yimid kadib markii dagaal magaaladaasi looga saaray maleeshiyaadkii jubbaland ee maalmahan ka dagaalamayay magaalada badaxaawo dad gobjoogayaal ah ayaa sheegay in maleeshiyaadka riddada jubbaland ay u carareen dhinaca magaalada mandheere iyagoo ka gudbay xadka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay maleeshiyaadku uu watay murtad cabdishiijanan oo la wareegay xarumo ay ka mid tahay saldhigga booliska xarunta degmada iyo goobo kale dagaalo socday muddo toban cisho ah ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab ah intay socdeen dagaaladan waxaa jiray dad fara badan oo shacab ah oo ku dhintay kuna dhaawacmay dagaalada kuwaasi oo madaafiicda ay uga tagtay guryahooda sidoo kale intay socdeen dagaalada waxaa magaalada ka maqnaa isgaarsiinta oo ay jareen maleeshiyaadka riddada jubbaland iyadoona inta badan shacabka ee magaaladaasi ku dhaqnaa ay ka barakaceen mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warka mar kale inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan caafimaadku waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha bini'aadamka waxaana la yidhaahdaa inta wasaqdu ay kuu jirto ayuu cudurka kuu jiraa taasoo macnaheedu ay tahay ku dadaal nadaafadda kana fogow wasaqda qashinka iyo wax weliba oo keeni kara nadaafaddarrada guud iyo midda gaar iyagoo halkaas ka duulaya ayay mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dadaalayaan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga iyagoo u qabanaya dowraad looga digayo halista ay leedahay nadaafad xumada midda deegaanka iyo midda shakhsiyadeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya kan wilaayada islaamiga ee bakool uu dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada tieglow si gaara dadka ka shaqeeya waxyaabaha daruuriga ah sida ragga ka shaqeeya farmashiyaasha kawaanleyda gabdhaha ka shaqeeya maqaayadaha kuwa iibiya caanaha qudaarta hilibka iyo wixii la midka ah waxayna dowradan u socotay muddo afar maalin oo xiriir ah iyaga oo ku qaatay duruus muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka iyo badqabka munaasabadii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday gudaha degmada tieglow waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow nuqabo waalidiin iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mida dhakhaatiirta wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa macalimiintii dowrada bixinaysay waxaana uu ka warbixiyey dowrada iyo dadka loo qabtay iyo waxyaabaha ay oga dhigneyd bulshada reer tieglo waxaan kasoo qaybgelinay tusaalehaan haddaan carabaawo asnaafta kasoo qaybgashay qolada farmashooleyda oo nooc walba isugu jiraan hadday klinikaale ay yihiin isbitaale ay yihiin hadday xarumo caafimaad oo caadi ay yihiin haddii farmasheeyo oo qof uu daawo iska gato uu yahay waxaan kaloo kasoo qaybgelinay qolada noogu muhiimsanay biyaha iyo maxaan oo ceelasha qolada gacanta ku haysa ah kawaanleydii qolada caanaha gacanta ku hayso oo caanoleyda suuqa caanaha gata qudaartii shaahiyadii muqaayadihii timajarayaashii qof kastoo bulshada aan leenahay la tacaamulu qof la leey waa keenay mid ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay muhiim tahay loona baahan yahay wax badanna ay ka bedelaysa bulshada dowrada loo qabtay runtii mayba haye barnaamijkun barnaamij oo bulshada musliminta ee kanool degmada tieglow eedan ka baahanahay tiigu walaayada islaamkana dadaali allah barakaayo ilaahay subxaana wa tacaala juhdishoona mayba waa ajarha ku siiyo eedi eeda mayba waa qayb hadalin baahanahay bulshada kuma qanaayti aan aragay aan magii shakhsiyadda hees ku qabado ama suguud ahaan dadka muslimiinta ee gobolka kanool madii aan feeri mayba aan aragay qayb oo bulshada kuma qanaaytay qaybtan faydhoorka maybaan aragay qayb oo kuma qanaaytay bulshada islaamka hadda geekan ka buraaragsanayn waxyaabaha geeka cudurrada sheenaaw oo dadkan duruusta liinqobaday muddadan afarta maalmood dowlada ka jareen sadayo hadda geeka mayba waa caafimaad sholaka ilaaliy korsiyo oon fahmeen mayba taawayaasa inay dhammaantii wada digtoorro noqdeen qaar ka mida bulshadii dowladda loo qabtay oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen maybaana liin sheegay ardayda oo madaarista ama dugsiga ka kulmanka jamciisan ani uduro inis gudbiyaayaan mathalan haddii koosho hirgeb gobo qolqoolla iskala jaraan ani iska neefsadayaan neeftasayna cudurkii kan ku bahayo kan kalena galaw saas marka cudurkii ama jadeecadii ka faafasa qodobkaasay mayba waa eeda marka aan ku faa'idni dowradan dowr arday muhiim ah oo sida nadaafada iyo arday bay dhowr fadalaas u hayd eedba ardaynin saamint marka insha allah kolleyba mayba arday ku faa'idnay ini arday qaybta arday raashinka oo arday haddii un ganacsatadii absheeka hadalaw oo raashinka arday dhiy iyo arday raashinka oo arday sida oo usoo furinyi jiirka iyo arday madii arday kormar waxyeelooyinka leeyin oo fayraska ardayda insheenayaan intaasba ku faa'idnay dhanka kale waxaa dowradan qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglow waxaana lagala hadlayay marka laga reebo dowradan arrimo badan oo iyaga quseeya oo la xiriira caafimaadka sida ay sharaxayaan qaar ka mida gabdhihii nasiibka u yeeshay in dowradan ay ka faa'iidaystaan dowra afar beri socotaa meeshaan ku qaadanay ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan oo dhinac walba taabanayso raashiinka alaabta xafaayadaha masaasada kulli shay meelba taabanaysana ugala hadlay alaabta la dhaqaayo ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan ilaahi subxaana watacaala khayr hasiy inta noo soo jeedisay inta noo soo abaabushaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبدن أو نسين سوب سنين لهايني oo hataneenka soobsanayna walbadan ku faa'iidnay jiraan alxamdulilah saalaa kuun idinka ka dhagdaan raashinka una karsadaan qaabka suuqan si lahan ku qaada digsiga la kashabaaya jeerto qaabna way beershoon la dhagaay beershoon la indhagaan laakiin hata alxamdulilah ilaahay ma hata tooridi la kasoo biya la kadugo hata ne la shal bedela la qiibad la kuweelana nin sheegi haddii lama qiiba toore adan qabna hataa ani ada toorida qiibta hoob ada kasoo bad qiibta demban dabjana nin sheeg alxamdulilah walaaleed geekay bantani joog gawatay dooro odnin dareerta afar maalmood dooradaas oo ku saabsanaytay faa'iidhoorka mase caafimaadka guud bulshada dooradaas baa wuxuu ka hadalay qeybo badan qeybagaasoo kuma dhee nadaafadda guud deegaanka nadaafadda gaar ahaan nafsadaada oo ku bilaabaase guriga ha ka hijiyaase maqaayadoola ha ka hijiyaaw yaa ma aragnay ad eedana ninkaga faahiy dowradan camal oo caafimaadka weligaan hormaynayn qobana maktabka oo caafimaadkayba ku codsadaan inta dowradan camal markasta haninkananaga dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taabagelinta iyo abaabulkana uu lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu wadaa inay wada gaarto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warka waxaa inuu eegayaa walaalkeen abu ayman yuusuf ismaaciil cabdulaahi waa taa'ib muddo hal sano ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan kaasoo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay yuusuf ismaaciil waxa uu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay magacay yuusuf ismaaciil cabdullaahi ayaa leerhaa ciidamada baydhabo ku jartihay koonfur galbeed ku jartihay shalay kutabi aadi nolola hogiya litan intiyaa loo geeyiha miinga shalayin nololan oo aadi intiyaa loo eed boqolkii boqol sareyd tumi maalinimadan amayroge labaatan jirow boqolkii boqol aadi ma nololiyan geeyiha miinga shalayin aadi markii dhibowka ku dhamaadi war harori burjaadka la sheeni burjaadkiis in deginaayeen salaad subaxa waa la haweerari farbool efar gofayn wal shargoy lamboola meelajey salaad subaa laagali sharrooren ani harada degnaa hobroren ciidankii bay dhogu jaray abay ciidankiga gurmaday gurmad ahaa kubayna jidka lan gali ki gurmadkii jidka gabahay oo jidka galina jidka laga dhamaayo nolol oo qarabsan oo aadi hiil iyo kashakashag iyo nolol hunga ku nolon ma nolol gaable ma ku nolol etoobiyaanga waardeyahan kowti etoobiyaan oo lang allay rasuuljii ka gooy intiyay kowti walin sheegay hatin aragi aniba dhaayoen arag wala horta markaad banaanka laga sheego markaad aragdo haqiigdihayaas haqiigde markaad aragdo hayaas meeli etoobiyaankii banaanka laga dhig la fadaya soomaalida etoobiyaankii dhufaysan nagati soomaalida yaalka jee banaanka laga safi aadi lan diin ban lahayna la difaacay adina diinkii kaa kubata etoobiyaankii raaday etoobiyaankii leebi sheegadaa ite walaalahan aliya meele laaka dhawaay sidaa saas markaan arkay gudaanti intimayba dame ay diinkii ka nagad wadaraad anagu bay muslumnimadii tayna ku nagad saas dartiyaan bay si shalay lahayn dhawaay boqolkiiba boqol eed iyeedaan ku mahadsantin maga gacmo furan alahay dhawaay farxada oo aan hankooba korno dareemaay ma mayba lahaa isiigna boqolkiiba boqol isku kutaaba meela diigna miyaal muslimniman miyaal haddii la dhimadoon eedaab ma meel kale mala seeda muslimnimo adoo ka dhalataya gaalnimo sheegatay ugu dambeynna waxaa madashii lagu soo bandhigayay taa'ibkan ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen isagoona bidhaamiyey kaalinta qabaa'ilka dega wilaada islaamiga ee baay ay ku leeyihiin badbaadinta askarta ka ridowday diintooda samadoomada ama malaagida ama arday salaadiinta kaalin wiinga ka leeyin waxyaabaha landooradiiba inay ummata badbaadano alaabka ilahay ku badbaadano kufriga shirkiga arday ku badbaadano islaamnimada aan ku weeraan layo runtii haqiiqatan anti istidaacdan ee karaankan ee horeyna wedni hatana wedaana maanagaabi doon biidnillahi tacaalaaskarta kuley mayba ridida oo diinta islaamka ku baxeen marka mayba leenaha tuubu ilallahi towbatan nasuuxan yeleena marka insha allahu tacaala haddii oo intay marka towbo oo nasuux ay la keroon insha allahu tacaala gacan furan wax ka dhawaayaan insha allahu tacaala marka mayba dhiijon haranganu ey marka maybo maajo haranganu ey marka islaanmaada malku higo nuskanka jaran marka maybo insha allahu tacaala mayba leenaha ardayda towbasaan rasmeelel ku heleen insha allah guryaha guryihin walsiin laga lacageeye marka insha allahu tacaala marka gacan furan hasiin ku dhawaayaan taa'ibkan lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu sidan oo kale degmada buulufula uu ku soo bandhigay laba askari toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka tirsanaa isla maamulka ashaadala diriirka ee koonfur galbeed mahadsanid abu ayman wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka samaysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi walaalkan cutmaan axmed dhubow ayaa faahfaahinta warka inoo haya iyadoo caafimaadka bulshadu uu yahay lafdhabarta nolosha ayaa mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo badqabka dadweynaha tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo tayada adeegyada bulshada iyadoo laga hortegayo wax kasta oo keeni kara halis caafimaad iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo dadka iyo duunyada dhowaan maktabka caafimaadka ayaa dhammaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe ka sameeyey mashruuca fayadhoorka iyadoona intii uu arrinkaasi socday goobaha ganacsiga laga helay waxyaabaha dhacay aan ku wanaagsaneen isticmaalka maktabka caafimaadka iyo faydhowrka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa beryahan shaqo ka waday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka jubbada dhexe sida bu'aale saakow salagle iyo jilib marka taas awgeeda degmada jilib waxaa ka socday beryahan in ganacsatada qaybaheeda kala gedisan laga soo aruuriyey waxyaalaha dhacay waxyaalaha la soo aruuriyey waxaa ka mid aha daawooyin dhacay cunto shaambo iyo cabitaanno waxyaalaha la keena waxaa kaloo ka mid aha oo la soo arooriyey waxyaalahan la dhaho cosmetiska macnaha korka la marsado maqaarka la mariyo marka bahda caafimaadka ee degmada jilib iyo ganacsatada waxaa la isla ogolaaday in shaqadan lagu soo celceliyo mar kasta dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isa soo baxa lagu wacyigelinayo bulshada kuna saabsanaa in la ilaaliyo tayada waxyaabaha la isticmaalo ku qabtay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo ay kasoo qayb galeen inta badan bulshada sheekh maxamed balli ayaa ganacsatada kula dardaarmay inay dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay
waxa weeye khayrka in la baahiyo waa shay ilaahay uu nagu addoonsaday weeyaan hadday tahay dhanka ganacsiga inay dadka wax wanaagsan ka gadaan inay beecooda hufaan oo ay qishiga ka ilaaliyaan inay waxyaabaha dhacay ay ka fogaadaan inay ogaadaan daawada dhacday iyo alaabta dhacday waxaasoo dhan inay ku jiraan dadka waxyaabahan baabi'inaya inay ka mid yihiin marka rabbi ha laga cabsado oo aan ogaanno dadka waxa laga iibinayaa ha noqdaan wax xalaal ah ma bannaana dadka in lagu dhagro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axalla allaahu albayca wa xarama alribaa waxaa sidoo kale mashruucan fayadhoorka booriyey golaha dhaqanka ee wilaayada waxaana u hadlay suldaan shuceyb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa aragnaa waxyaabaha la soo saaray ee laga soo bixiyay dukaamadii bakhaaradii dabakaayooyinkii carwooyinkii iyo goob walba oo wax lagu gado waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ragga ka shaqeeyey khayrkii iyo wanaaggii ay ka shaqeeyeen iyo dhibaatadii ummaddii wixii sumaysnaa ay ka soo qabteen waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ganacsatada walaalayaal dadaala ilaahay ka cabsada waxyaabihii dhacay ummadda yaan lagu sumayna wixii haddii ay dhacaan waxay isu bedelayaan sun ummadda yaan la sumayna insha allahu tacaala mashruucan lagu baarayo waxyaabaha dhacay ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada ka sameeyey degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib mahsanid dhubow ugu dambayntiina ardayda madarasada khaliil alxusari ee degmada ceelcadde ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed faahfaahinta warka waxaa inoogu eegayaa walaalkeen عزام عرفات
زحفس زازل كرنبي حفا حا حال كرنبي فا فال كرنبي
munaasabadda noo had mid bandhig cilmiyeed ay ku samaynayeen ardayda madrasada khaliil alxusri ayaa waxay ka dhacday xarunta madrasada khaliil alxusri ee barashada qur-aanka iyo culumtiisa ee wilaayada gado waxaana munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda madrasada khaliil alxusri degmada ceelcadde ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ذو لوعى فجره لكن ما المشهور ثاني عشره الذكرين كل عسله ما الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هل للإيمان ثبوت؟ لا ليس له للإيمان ثبوت لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل للإحسان أركان؟ لا ليس له للأركان وإنما له ركن واحد وهو كما ذكرناه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ما أحكام الفقه أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه ما الطهارة هي الرفع الحدث وإزالة القبث ما وسائل الطهارة هي الماء والتراب أو الحجر أو الدب كيف نطهر النجاسات بإزالتها وقصلها بالماء دعاء اللبس الثوب دعاء اللبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كفاني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة شكر شكر طلع طلع عقد عقد
زحف ز- زال كرنبي حفا حا حال كرنبي فا فال كرنبي سكر شا شيل كرنبي كاركا كاف لكرنبي را را لكرنبي عقد عا عين لكرنبي قد قا قاف لكرنبي
sidoo kale waxaa goobta ka hadlayay qaar ka mid a waalidiinta ardayda madrasada khaliil al xusri iyagoon u mahadceliyey macallimiinta ardayda iyo siday wax u soo bandhigeen ardayda madrasada khaliil ayaa ka mid ah goobaha waxbarashee hoostaga maktabka dacwada wilaayada gedo iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah oo siinaya sarwaqaadida heerka waxbarashada ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada gedo aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimadatan